halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington ugu yaraan saddex qof ayaa dhintay oo la sheegaya inuu ku jiro sarkaal ka tirsan ciidamada booliska kadib markii rasaas lagu furay xarun ku taala magaalada colorado springs ee gobolka colorado habeenkii xalayto booliska magaalada colorado springs ayaa sheegay in ay qabteen nin dablaya kadib markii shan saacadood rasaas ay isweydaarsanayeen ciidamada ammaanka iyo ninka loo malaynaya inuu dablaydaasi uu ahaa kadibna uu ninkaasi rasaas ku furay dhismaha hay-adda shaqada daryeelka haweenka iyo caafimaadka qaabilsan haddaba sida toogashadaasi ay u dhacday waxaan goordhoweyto ka waraystay daahir cigaal oo ku nool caasimada gobolka colorado ee denver
bismillahi raxmaan raxiim warka ugu dambeeyana ku haynaa waxa weeyaan galabta ayaa waxaa ka dhacay nin hubsita ayaa waxa uu soo galay meel la yidhaahdo balanan baranhur waa meel caafimaadka dumarka lagu lagu sameeyo oo askartuna ay leeyihiin waxa uu sitaa qumbuloda iyo waxyaabahan dadka lagu qarxiyo marka warka ugu dambeeyay hadda waxa uu sheegayaa in hal nin oo askari ah iyo laba qof oo rayda halkaa ku dhinteen ninkiina galabta ayaa la qabtay bat sababta waxaana u dhaceen inuu keligii ahaa in cidi ka dambeysay waxyaabahaasa hadda lagu jiraa marka waan gartay marka xarunta la weeraray waxaad sheegtay inay tahay meel xarun caafimaad oo dumarka weliba qaabilsan ilaa hadda wararku ma sheegayeen qofkan weerarka soo qaaday rasaasta furay inuu ka tirsanaa shaqaalaha xarunta iyo inuu banaanka kaga yimi warkaasi hadda waxa waro arrintaa ay kasoo saareen ma jiro warkii ugu dambeeyey ee press conferencekii ugu dambeeyey taa kamay wararin baaritaankii bay weli wadaan motifka ninkayna waxaan uu sameeyey inuu yahay shaqaalaha meesha inuu yahay nin dabadda ka yimi arrintaa weli cid ka horeysa ma jirto warna kamay sheegin waata magaaladan markaa ama degmada uu ku yaalo xaruntan la weeraray bal sawir naga siiyo xaggay ku taallaa magaaladu waa magaalada labaad ee ugu weyn stateka colorado waxaa la yidhahdaa magaalada colorado springs magaalada denver waxay u jirtaa saacad lixdan mayl bay xagga southka ka xigtaa waa meel askartu ay aada ugu badan tahay xiriyo military badan baa ku yaala jaamacadda air forceka maraykanka ku taala waa magaalo xaaladeedu cayn ka tahay magaaladana distrigaasna waa distriga xagga marka siyaasadda la eego xagga muxaafidiintu ama conservativeku ay aada ugu badan yihiin jamhuuriga ku awood badan republicanka ayaa awood kuleh meesha waxay ku taallaa meel weyn oo mool ah oo dukaamada cuntada laga iibsado dukaamo kale ay ku yaalaan marka meelihii oo dhan askartii waxay tiri waxa la yidhahdo lockdown baa lagu wada sameeyey qof walba waxaa lagu yidhi ilaa arrintu ay la dhameynayo ha kasoo bixina meelaha ku jirtaan meeshii way xidhan tahay de waa meel askari ay ay ka shaqaynaysa weeye meelihii u dhawaadhan xataa waa la wada xo waan gartay marka ma moolku si guud rasaasta ugu furay ninku mise waxaa la sheegaya in qeybta xaruntaasi caafimaadka ku taalo in rasaasta lagu furay sida wararku ay sheegayeen ilaa iyo hadda maogtahay arrinta waa hadda wax cusub weeye wax tafaasiiloo fara badan ma hayno laakiin wararka localka ah ee anagu aanu arkaynaa waxa ay sheegayaan ninkan inuu galay meesha caafimaadka dumarka ka shaqeysa balanin beno la yidhaahdo dabeedna uu qiyaastii rasaasta gudaheeda uu ku furay dadka dhintay waa laba qof oo rayda iyo qof askariya marka dadkaas inay meesha ku jireen gudaheeda inay dad dabadda joogay ay ahaayeen arrintaa cid ka horeysa ilaa iyo hadda ma ma ma jirto warka ma hayno dhaawacuna waayo mise ilaa hadda inta loo ilaa koob iyo toban qof sida ay sheegayaan wararka ugu dambeeyey weeye wax tafaasiilo anagu ma hayno laakiin wararka localki waxay sheegayaan ilaa koob iyo toban qof in loo qaaday cusbitaalada halkaas waan gartay waxaa jirta hadalhayn badan oo xaruntan weerarka loo geystay aada looga hadalhayo warbaahinta maraykanka maxay meeshan calaamada gaarka ay leedahay waa maxay marka laga yimaado inay xarun caafimaad oo dumarka qaabilsan tahay wallahi caafimaadka dumarku meel kasta way ku yaalaan magaaladan aanu deganahay denver colorado aad bay bayin meel kasta way ku yaalaan maraykankana meel kasta way ku yaalaan colorado sprigsna way ku taallaa marka ilaa iyo hadda cidi garan mayso sababta qofkaasi uu u doortay inuu halkaa galo dadka qaar waxaa laga yaabaa inay umalaynayaan inuu yahay nin maaragtay kasoo horjeeda dadka dumarka maaragtay markay ilmaha iska saaraan abortionka waxaa la yidhahda kasoo horjeeda inuu yahay
marka ilmaha la iska soo ridayo ilmaha caloosha ku jira marka ilmaha caloosha la iska soo ridayo dad badan baa jira oo aada iyo aada arrintaa uga soo horjeeda mararka qaarkoodna xataa waxay laayaan dadka dhakhtarada ah ee dumarku ay u tagaan si ilmaha isaga soo saaraan taasina wax hadda wax cusub oo maaha hadda yimi maaha waan gartay mid hore u dhacday waan gartay marka xaruntani miyay ku lug leedahay arrimahaasi mar haddii ay baland barhood shaqada ay qaba ay qabtaan waa caafimaadka dumarka ee caadiga iyo sida arrintan kuu sheegay abortionka laakiin umaleen maayo inay tahay meel ka duwan meelaha kale ee lamidka ah oo dad baa jira maaragta xagga siyaasi ahaan marka la eego dadka xusbiga muxaafidka xoogga ku leh inta badan si aad ula socotaanba waxay kasoo horjeedaan abortionka ama in ilmuhu dumarku ay ilmaha iska soo saaraan xusbiga dimuqraadiguna wuu taageeraa taas oo xagga siyaasadda way ku kala soocan yihiin taa marka nimankan congaresska niman badan baa jiray oo fursad ay u samaysay in ay maadaama bawerka imika ay haystaan in arrintaa ay ka shaqeeyaan oo lacagta la siiyo meelaha noocaas oo kale ah ee dumarku ay tagaan in lacagta laga jaro wa wa waa maaragtay issue weyn oo xagga siyaasadda ku lugla weeyaan oo hadda waddanka ka socda
kaasi waxau ahaa daahir cigaal oo ku nool gobolkaasi colorado xalay toogasho ay ka dhacday khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay sahra ciidla nuur